ay markaas aysan u kaafinayn xarumaha jiro iyo adeega laga bixiyabo ka wasaarada caafimaad ahaan runtii dadaalo fara badan ay wasaaraddu samaysay haddana ay wadaa xarumihii markaas ama heedihii wasaaradda ay la shaqaynaysayna haddii loo fiiriyo degmada xarumaha hadda ay yani caafimaadka ama adeega bulshada khaasatan caafimaadka laga fuliyo way kooban yihiin waxaan soo marnay xarun markaas saacid oo runtii adeega aada u ballaaran u hayso dadka ku noqol deegaankan iyo sidoo kale xaruntii iyadana markaas gacanta ku haysa edvision oo iyagana runtii aan ku soo aragna baahiyo kala duwan oo runtii aada u fara badan oo runtii u baahan meeshay joogaan in kor looga sii qaado wasaaradda runtii xoogay saaraysaa waxaan rajaynaynaa hadduu ilaa yidhaahdo ka wasaarad ahaan in bilaha soo aadan amaba maalmaha soo aadan sitaalkan runtii aan dhex joogno nasiib darana maanta aanan ugu imaanin shaqaale ka shaqaynayo oo ugu yaraan xataa si volunteer u joogo in aanu ku dadaalno sidii aan ku heli lahayna shaqaale